alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wslى allahu wslama wbaarak alى nabiyina muxamed wala alihi wasaxbihi ajmaciin wabacd waxaan soo bilownay manduumadii ahayd alxaayiya waxaan soo qaadanay masaladii koobaad oo markaa ku saabsanayd kalaam ullah inuu yahay sifa min sifaatih makhluuqna inuusan ahayn wuu inoo soo tilmaamay sheikhu raximah اllahu tacaala madaahibta khilaafsan madhab ahlu الsuna waljamaaca oo ayagoo ku sheegaya markaasi kalaam ullah iyo markaasi qur-aanka kalaamka ilaahay ka mid ah inuu yahay makhluuq madhabkooduna inuu baطil yahay wuu inoo soo tilmaamay sheikhu raximah اllahu tacaala markay leeyihiin jahmiyadu kalaamka ilaahay ama qur-aanka ilaahay waa makhluuq markay leeyihiin waxyaale waxaa jira shubahaad ah oo ay arrinkaasi u daliishanayaan ay ka mid tahay qowluhu tacaala yani markaasi allahu khaaliqu kuli shay ilahay wax kasta waa abuuraa isagaa abuuray wax kasta marka shay waxaa soo gudagelaya ashiyaad oo dhan qur-aankuna markaa shay buu noqonayaa qur-aankana wuxuu noqonayaa shay maadaama uu qur-aanka shay yahay aayaddu waxay sheegtay shay kasta ilahay inuu abuuray oo markaa makhluuq inuu yahay bay aayaddu sheegeysaa marka qur-aankana shay kama baxsana saas darteed qur-aanku waa makhluuq aayaddaas ayay daliishadeen laakiin ahlu sunnuhu waxay kaga jawaabeen lagama qaadanayo allahu khaaliqu kuli shay oo daliil ooma ahan inuu qur-aanku yahay makhluuq meelo badan baa la isticmaalaa lafdiga cumuumka ah oo haddana aan loo jeedin macnahaas cumuumka aan loo jeedin gabadhii markii laga warramayay malikatu saba boqoraddii reer saba wa uutiyat min kuli shay wax kasta waa la siiyey wax kasta waa la siiyey waxyaalo badan oo aan la siin hadda way jiraan waxyaala badan oo la siina way jiraan oo ka mid yihiin sifaadka raggu ay markaasi leeyihiin oo khaas ay kala yihiin dumarka dayib marka meelo badan way soo aroortay kullu nafsin dhaa'iqat lmowt naf waliba geeri waa dhadhaminaysaa ma laga fahmayaa kullu lafdigaa caamka ah nafta ilahay inay ku jirto ma laga fahmayaa waa maya lagama fahmayo tudamiru kula shayin biamri rabbiha markii laga warramayey reecaad dabayshii lagu halaagay alla wuxuu wax kastaba way burburinaysaa haddana waxyaalo badan oo isburburin baa jira sida samaawaadkii dhulalkii dayib way joogeen xilligaa haddana way joogaan marka lagama qaadanayo in qur-aanku inuu makhluuq yahay ayadda lagama qaadanayo saas darteed culimadu waxay yidhahdeen allahu khaaliq kulu shayin waxaa lasoo qadaraya ay makhluuq shay kastoo makhluuqa ayuu ilaahay abuuray wixii aan laakiin makhluuq ahayn oo qur-aankuna uu ka mid yahay ma soo gudagelayo aayaddaasi ma soo gudagelayso kadalika waxay daliishadeen aayaddii qowl llahi tacaala inaa jacalnaahu qur'aana carabiya inaa jacalnaahu qur'aana carabiya waxay dhaheen jacala waxay u timid macnaa khalaqa ayaa loo isticmaalaa ayib jacala macnaa khalaqa loo isticmaalaa marka inaa jacalnaahu ay khalaqnaahu waan abuurnay taasay markaasi u daliishadeen lakiin culimadu waxay yidhaahdeen jacala macnaa khalaqana waa loo isticmaalaa macaani kaloo macnaa sayaraana waa loo isticmaalaa marka mawdican inaa jacalnaahu ma ahan macnaheedu inaa khalaqnaahu iyo waa inaa sayarnaahu oo jacala laba mafcuul hadday qaadato oo laba mafcuul ay u tacadiso macnaheedu sayara ayuu markaa noqonaya sida markaas mawdicaas marka waa waxyaalahay markaasi ama nusuusta iyagu ay u daliishanayaan laakiin aan ahayn mid waafaqsan madhabkooda qaala الnaadimu raximah اllahu tacaala wqul ytajalى allahu lilkhalqi jahraة kama اlbadru laa yakfى wrabuka awdaxu walaysa bmawluudi walaysa bwaalidi walaysa lahu shibh tacaalى اlmusabaxu wqad yunkir اljahmiyu hada wcindana bmisdaaqi ma qulna xadiiثu musarixu rawaahu jariir can maqaali muxamadi faqul mila maa qaala fi daka tanjaxu wuxuu naadimku raximah اllahu tacaala oo qul waxaad tidhaahdaa ayuha suniyu ood weliba aamintahay ood caqiideysaa yatajala allaahu ilaahay waa markaasi muuqanayaa waa isu muujinayaa lilkhalqi khalqigu isku muujinayaa jahratan si cad oo waadix ah oo aan qarsoonayn kama albadru kalbadri sida dayaxuba sida dayax oo kale uu u muuqanayo kama albadru laa yakfaa sida dayaxuba markaa uusan u qarsoonayn wa rabbuka rabbigaa ayaa awdaxu ka cadaan badan oo ka muuqasho badan dayaxa walaysa alla muu ahaanin bimawluudin mid la dhalay ilahay lama dhalin walaysa biwaalidin mid wax dhalayna maahan walaysa lahu alla ooma sugnaan shibhun wax la mid ah wax shabaha ilahay ooma sugnaan tacaala waxaa sara maray almusabaxu allaha markaasi la nasaho oo ceeb oo dhan laga nasaho laga hufo waa sara maray oo waa sareeyaa waqad yunkiru ljahmiyu xaqiiqa ahaan wuu inkirayaa oo wuu dafirayaa aljahmiyu ninka jahmi loo nisbeeyey haadaa ru'yadaas ilaahay la arkayo ilaahay in la arkayo ninka madhabka jahmi qaatay asagu wuu diidayaa wa cindana haada yani ru'yadaas iyo aragtida ilahay la arkayo wa cindanaa agteenna waxaa ku sugan haddaan nahay ahlu sunna xadiiثun xadiiث baa ku sugan wa cindanaa agteenna waxaa ku sugnaaday xadiiثun xadiiث xadiidkaasoo musarixun caddaynaya bimisdaaqi maa qulnaa warka aan sheegnay oo ilaahay in la arkayaa inuu run yahayna xadiid baan uhaysanaa oo arrinkaa noo caddaynaya rawaahu waxaa wariyey xadiidkaasi jariirun jariir baa wariyey waa saxaabigii markaasi jariir ahaa ayaa wariyey jariir ibn cabdillahi baa wariyey can maqaali muxamedin ay can qowli muxamedin muxamed qowlkiisa iyo oraxdiisa ayuu markaasi ka wariyey nabi maxamed uu ka soo wariyey calayhi salaatu wasalaam faqul waxaad ku hadashaa mila maa qaala rasuulku qowlkiisa oo kale hadalku rasuulku sheegay oo kale adna ku hadal oo ah ilahay in la arkayo fii daaka arrinkaa ku saabsan ru'yada ilaahay tanjaxu waad liibaanaysaayoo waad guulaysanaysaa adduun iyo aakharabe arrinkaa laga helo halkan wuxuu ka warramayaa sheekhu raximah llahu tacaala masalada ku saabsan ru'yat llahi tacaala aragtida ilaahay ilaahay in la arkayo oo markaasi mu'miniintu rabbi inay arkayaan arrinkaas ayuu sheekhu ka warramaya ihbaatu ru'yat اllahi tacaala in la sugo ilahay in la arkayo ru'yadaasi ilahay la arkayo waa aakharo adduunka ilahay laguma arkayo xadiid baana sheegaya nabigu alayhi الsalaatu wasalaam uu inoo sheegay inakum lan tarw rabakum xataa tamuutuu idinku rabbigiin arki maysaan ilaa aad dhimataan marka waa ru'yada la sheegayo waa ru'ya fi alaakhira laa fi dunya adduunka ilahay laguma arkayo sababtu waxay tahay bini aadamka awooddiisu yani bini aadamku ma awoodi karo rabbi inuu arko rabbigiis inuu arko awood ooma leh maadaama uu daciif yahay saa darteed rabbigiis ma arki karo awooddaas ma leh marka ru'yada aakharo laakiin waxaa la siinayaa awood iyo quwaa la siinayaa mu'miniinta ay awood u helaan rabbigooda inay arkaan makhluuq makhluuqaadka ilaahay ka mid ah baadan si fiican u eegi karin qoraxdaas haddaa is tiraa si fiican u eeg iyadoo markaa ay korkaaga ka muuqanayso si wacan ooma eegi kartid indhahaas ku qabsanaysaa markiiba waa makhluuq fama baalu lkhaaliq marka makhluuqiiba haddaad si wacan u eegi weyday rabbina min baabi awlaa inaad eegi karin marka maadaama dacfi ay ku sugan tahay awooddoodu saa darteed adduunku ma arki karaan ru'yada marka la sheegayo waa aakharo adilo badan baa inoo sheegtay markaa rabbi subxaanahu wa tacaala in markaa la arkayo aayaad iyo axaadiidba leh aayaadka waxaa ka mid ah yani qowl llahi tacaala wujuuhun yowmaidin naadira ilaa rabbihaa naadira wejiyaal maalinta qiyaama way iftiimayaan rabbigood bayna eegayaan ilaa rabbihaa naadira waxaa ka mid a qowl اllahi tacaalى liladiina axsanuu اlxusnaa waziyaada liladiina axsanuu kuwii wanaagga sameeyey waxaa u sugnaaday alxusnaa janno iyo wa ziyaada ziyaado dheeraad ziyaadadaas maxay tahay nabigaa fasira calayhi الsalaatu wasalaam waa ilaahay in la arkayo oo xadiis saxiixa ayuu markaa nebigu inoogu sheegay calayhi الsalaatu wasalaam ahlu jannaha fi saxiixi muslim min xadiidi suhayb ibnu sinaan arumi markay ahlu jannuhu jannada galaan ayaa rabbi wuxuu oranayaa turiiduuna shayئa aziidukum waxaan idiin kordhiyo ma dooneysaan yani jannadan aan idin siiyo wax ka dheeraada ma dooneysaan markaasa waxay odhanayaan alam tubayid wujuuhana ilaah wejigeenni miyaadan caddayn wejigeenni nuur iyo iftiin miyaadan u yeelin alam tudkhilna aljanna jannada miyaadan na gelin watunjiina min annaar naarna miyaadan naga badbaadin qaala fayakshifu alxijaab alla wuxuu iska faydayaa xijaab ilahay xijaabkiisa waa nuur xijaabuhu nuur xadiis baa sheegaya low kashafa la axraqat subuxaatu wajhihi ma ntaha ilayhi basaru xijaabka hadduu iska faydana waxa markaasi araggiisa meesha uu gaaro wax alla wixii markaasi uu ku dhaco wuu gubanayaa la axraqat subuxaatu wajhihi iftiinkiisaa gubaya marka ilahay wuxuu iska faydayaa xijaabkii xadiidku wuxuu tilmaamayaa famaa ucطuu shayئa axaba ilayhim min annadari ilaa rabbihim caza wajal lama siiyo shay markaasi ay ka jecel yihiin ilahay inay eegaan markaasa nabigu wuxuu akhriyey liladiina axsanuu اlxusnaa waziyaada marka aziyaada waxaa loo jeedaa annadaru ilaa wajhi اllahi tacaala ayaa loo jeeda xadiidkuna fi saxiix muslim ayuu ku suganya waxaa ka mida lahum maa yashaauuna fiiha waxay ku leeyihiin ahlu jannuhu jannada waxay doonaan bay ku leeyihiin oo nicmo ah alla wixii waladaynaa maziid agteenna waxaa ku sugan dheeraad dheeraadkaas muxuu yahay waa eegitaanka rabbi la eegayo subxaanahu wa tacaala weeyaan marka adiladaas waxay tilmaamaysaa rabbi subxaanahu wa tacaala in markaasi la arkayo kama kama albadru laa yakfaa buu sheekhu yidhi sida markaa dayaxaba loo arko baa rabbi loo arkayaa sida dayaxaba u muuqanayo loo arkaya rabbi loo arkayaa macnuhu ma ahan in rabbi lagu shabahayo dayax maahan culimadu waxay ihahdeen waa tashbiihu ru'yati biru'ya aragtida sida dayaxa loo arkaya rabbi loo arkayaa laa tashbiihu lmar'iyi bilmar'iyi maahan in lagu shabahayo midka la arkayo in markaasi ka kale lagu shabahaya maaha almar'u waa kee ka la arkayo waa kee waa rabbi subxaanahu wa tacaala waa dayax midka la arkayo xadiisku sheegayo marka macnuhu maaha in laleeyahay rabbi iyo waxaa isku mida dayax macnuhu saa maaha macnuhu muxuu yahay sida dayaxa loo arkayo baa rabbi loo arkayaa wey marka tashbiih waxaa weeyaan tashbiihu ru'yati biru'ya aragti baa aragti lagu shabahayaa laa tashbiihu lmar'iyi bilmar'iyi midka la arkayo laiskuma shabahayo xaasha midna waa makhluuq midna waa khaaliq marka xadiidkaas tilmaamaya macnahaas waa xadiidka markaa saxiixa ah oo nebi maxamed laga wariye calayhi الsalaatu wasalaam uu jariir ka warinayo wuxuu leeyahay jariir radia allahu canhu nebi maxamed alayhi الsalaatu wasalaam ayaan ag joognay id nadara ilى اlqamari laylat اlbedri markaasaa nebi wuxuu eegay dayaxuu eegay habeen afar iyo tobnaad ah waa habeenku iftiinkiisu ugu muuqashada badan yahay wey markaasaa nabigu wuxuu yihi alayhi الsalaatu salaam ama inakum satarawna rabakum kama tarawna hada اlqamar waxaad arkaysaan rabbigiin saad u arkaysaan dayaxan laylat اlbedri habeenka afariyo tobnaadka uu yahay saasaad rabbi u arkaysaan laa tudaamuuna fii ru'yatihi ilaahay aragtidiisa markaasi ciriiri ku geli maysaan oo markaad rabbi eegeysid yani cid ku ciririhiisa ma jirto adoo halkaagaa fadhiyaad rabbigaa eegeysaa sida dayaxaaba qof kastaba uu u eegayo isagoo halkiisaa jooga saasoo kale ayaad rabbigiin u eegeysaan oo u arkaysaan fain istaطactum anlaa tuglabuu calىa salaati qabla طuluuci الshamsi wa salaati qabla guruubiha fafcaluu haddaad doonaysaan buu nabigu yuri alayh الsalatu asalaam haddaad awood u leedihiin ood karaysaan in shayطaanku is idin kaga adkaan iyo cadowgu salaada ka horeysa qoraxdu intaysan soo bixin salaada subax weeye iyo salaad ka horeysa intaysan qoraxdu dhicin fafcaluu arrinkaas sameeya bimacnaa labada salaadood oo midna salaada qoraxda intaysan soo bixin ka horeysa oo salaada subax iyo midda qoraxdu intaysa dhicin ka horeysa waa salaada casar labadaa salaadood ku dadaala labadaa salaadood la ilaaliyo waxay ka mid yihiin asbaabta lagu helo inaad rabbi aragto way xadiidka laga qaadanaya fain istaطactum anlaa tuglabuu haddaad awood u leedihiin inaan inaan idinkaga adkaan oo cadow usan idinkaga adkaanin salaada ka horeysa salaada ka horeysa qorax soo baxa waa salaada subax iyo salaada ka horeysa qorax dhac waa salaada casar fafcaluu arrinkaas sameeya labadaas salaadood ku dadaala si aad rabbigiin wejigiisa aad u aragtaan rabbigiisa aad u aragtaan ku dadaala marka xadiidka sheekhu uu sheegayo waa xadiidkaas weeye sida marka dayaxaas loo arkayo ayaa rabbi loo arkayaa wa rabuka awdaxu rabbigaabaa ka muuqasho badan oo ka cad yani dayaxani waa makhluuq rabbina waa khaaliq makhluuq iyo khaaliqna ma sina marka si ka muuqasho badan baa rabbi loo arkaya subxaanahu wa tacaala ayib beytka hore macnahaas ayuu ku tilmaamay beytka labaad walaysa bimawluudin walaysa biwaalidin walaysa bimawluudin walaysa biwaalidin ilaahay mawluud maahan ciduma dhalin waxna muu dhalin wuxuu ka soo qaadanayaa suurat likhlaas ayuu ka soo qaadanayaa qul huwa allahu axad allahu samad lam yalid walam yuulad lam yalid walam yuulad waxna ma dhalin lamana dhalin walam yakun lahu kufuwan axad waxay daliil u tahay qaybta dambe oo ah walaysa lahu shibhun ilaahay wax la mida maba jiraba waxaa caddaynaya aayadda walam yakun lahu kufuwan axad ilaahay wax u beegtooma oo lala simi karaa ma jiro aayado fara badan macnaha sheegaya waxaa ka mid ah markaasi hal taclamu lahu samiyan wax ilaahay lala simo markaasi miyaad garanaysaa ma jiro weeyaan ma jiro laysa kamilihi shay ilahay wax lamidaa ma jiro fii afcaalihi fii asmaa'ihi fii sifaatihi wax lamidaa ma jiro marka mawluudna maahan waalidna maahan wax lamidana ilaahay ma jiro tacaala almusabaxu waxaa ceeb oo dhan ka nasahan almusabaxu midka loo tasbiixsado atasbiix macnaa atanziih allaha ceeb oo dhan iyo nuqsaan o dhan laga nasaho kaas ayaa markaa sareeya oo subxaana allah macnaheedu waxaa weeye waa tanziih can illaahi waa ilaahay oo laga nasahayo o laga fogeynayo nuqsaan iyo ceeb dhammaanteed ayib kadib sheekhu wuxuu tilmaamay waqad yunkiru ljahmiyu haada midka jahmi madhabkiisa qaatay ninka jahmi madhabkiisa qaatay arrinkani waa diidayaa ninka jahmiga arrinkan waa diidayaa oo ilaahay in loo sugo in la arkayo wuu diidayaa ayib ru'yada ilaahay waa diidayaa oo waxay leeyihiin rabbi haddii aan u sugno ru'yo iyo in la arkayo waxaa ka dhalanaysaa ilaahay inuu markaa jismi inuu yeesho baa ka dhalanaysa waayo wixii jismi laa la arkaa mar haddii ilaahay jismi loo sugayna makhluuqi baa lagu shabahay marka firaaran can tashbiih annagoo ka cararayna tashbiih iyo ilaahay khalqigiisa inaan ku shabahno waxaan leenahay ilaahay lama arkayo sidaasay marka u diidayaan jahmiyadu iyo markaa muctasiladu ilaahay lama arkayo waayo waxaa ka dhalanaysa tashbiihu lkhaaliqi bilmakhluuq allana wuxuu leeyahay laysa ka milihi shay saasay leeyihiin nusuustii nafyiga bay qaateen marka laakiin saxdu waxay tahay laysa ka milihi shay waxaa ka dambaysa wahuwa samiicu lbasiir ilahay wax la mida ma jiro haddana ilaahay samcina waa leeyahay basarna waa leeyahay sida makhluuqba basar iyo arag u leh kamana dhalanayso in makhluuqu uu yeeshay arag iyo maqal khaaliquna uu yeeshay maqal iyo arag inay isku mid yihiin maxaa yeeley meesha mar kasta waxaa yaala laysa ka milihi shay ilahay wax la mida ma jiro haddii maqal loo sugo maqalkiisu la mid maahan maqalka makhluuqa haddii markaa arag loo sugo la mid maahan kii markaa makhluuqa la mid maaha ayib marka nimanka loo yaqaano ashaaciradu iyagu waxay leeyihiin rabbi waa la arkayaa laakiin min gayri jihatin jiho markaasi ilaahay laga arkayaa ma jirto culimadu waxay yidhaahdeen madhabkooda wuxuu ku soo ururayaa madhabka jahmiyada oo ah ru'yatullahi in la diido waayo wax la arkaya haddana aan jiho laga arkaynin de kayfa yumkin see suurtagal u taha waxaad arkayso jihan buu ku sugan yahay soo maha ha marka waxay leeyihiin yuraa bilaa jihatin marka madhabkooda wuxuu isugu imaanayaa madhab jahmi madhab اljahmiya wa huwa inkaaru ru'yat اllaah ilaahay ruyadiisa iyo aragtidiisa in la diido ayib marka yani madhab ahluلsuna waاljamaaca waxa weeyaan wuxuu ilaahay naftiisa usugay in loo sugo imaam axmed raximah اllahu tacaala wuxuu odhanayaa nasifu اllaha bima wasafa bihi nafsah waxaan ku tilmaamaynaa ilaahay naftiisa wuxuu ku tilmaamay wbima wasafahu bihi nabiyuhu salى اllahu alيه wasalam wuxuu nabigiisu ku tilmaamayna waa ku tilmaamaynaa laa natajaawazu اlqur'ana wاlxadiid qur'aanka iyo xadiidka ma tallaabayno ma dhaafayno qur'aankii baa inoo sheegay in ilahay la arkayo axaadiista baa inoo sheegtay ilahay in la arkayo ma dhaafayno waa la arkayaa ayib intaasaa markaa qofka ku filan markaasi suniga intaasaa ku filan marka nusuustaasoo dhan ayagu waa ka tallaabsadeen waxayna markaasi aadeen markaasi caqli iyo in makhluuqii khaaliq isa shabahayaan halkaasi aadeen nusuus baa jirta ay xujo ka dhigtaan oo yidhaahdaan rabbi inaan la arkaynin nusuus baan uhaysanaa waxaa ka mid ah qowluhu tacaala laa tudrikuhu labsaaru wahuwa yudriku labsaar laa tudriku labsaaru arag yani markaasi indhuhu ilaahay ma haleelaan bimacnaa ilahay lama arko wey aayaddaasa noogu daliil ah culimadu waxay yidhahdeen waxaa loo jeedaa idraagani aayaddu ay diideyso waxa weeyaan alixaata ilahay in arag lagu koobo in arag lagu koobo taasaa la diidayaa ee macnaheedu maahan aslu ru'ya in la diidaya maaha makhluuqaba waxyaala fara badan baa jira oo markaasi aadaan aragti ku koobi karin samada aragti qof ma ku koobi karaa waa maya inta korkaaga ka muuqatan baa kuu muuqanaysa kuma koobi kartid famaa baalulkhaaliq marka mar haddana makhluuqiiba aadan arag ku koobi karin famaa baalu lkhaaliq marka idraagan la nafyinaya waxa weeyaan bimacnaa alixaata ayaa loo jeedaa waxaa ka mid ah adiladay daliishadeen qawl llahi tacaala nabiy llaahi muuse markuu ka warramaya rabbi arinii andur ilayk rabbiyow yani markaa iskay tusi inaan ku arkaan doonaya qaala lan taraanii ilahi wuxuu yihi lan taraanii i arki maysid marka waxay dhn lan lafdigaa lan waxay faaideysaa wixii lagu nafiyo waa ta'biid ma dhacaya weligiis weliga iyo arki maysid weeye marka lan waxaan ka qaadanay luqadda carabiga inay faaidayso ta'biid wixii lagu nafiyo inaan la arkayn lan afcala ma samayn doono weligay ayuu noqonayaa bay yidhahdeen lan taraan i arki maysid taana culimadu waxay kaga jawaabeen nafyiga lan wax lagu nafiyo ta'biid ma tusinayso ta'biid ma tusinayso waxaa dhacday intan lan wax lagu nafiyo in haddana wixii uu dhacay weliba in la raaciyo abad intan lan lagu nafiyey oo haddana abad lasii raaciyey haddana arrinkii in uu dhacay qur-aanka alle wuxuu noogu sheegay walan yatamanawhu abadan weligood geeri ma jeclaysanayaan ma tamaninayaan halkaa maxaa laga qaadanaya inaysan dhacaynin soo ma weliba maxaa laga dambaysiiyey abadan baa laga dambaysiiyey weligood tamanin mayaan geeri haddana waxaa nusuusta ku tahay iyagoo tamaninaya wanaadow yaa maaliku liyaqdi calayna rabuk rabbigaa hana dilo yatamanawna almowt haddaba wixii lan lagu nafiyey ba haddana dhacay marka lan wixii lagu nafiyo yani saa u qaateen maaha lan wixii lagu nafiyo ee ta'biid ma faa'iideynayo imaam ibnu malik raximah llah kitaabkiisa kaafiyada wuxuu ka oranayaa isagoo madhabkaa radinaya waman ra'a nafya bilan mu'abada faqawluhu rdud wa siwaahu facdidan qofka lan yidhaahdaa ta'biid bay faa'iideyneysaa qowlkiisa radi diid qowlkiisa wa siwaahu facdidan kuwa ka soo horjeeda oo odhanaya lan ta'biid maahana kuwa xooji madhabkaasa xaqe madhabkaa xooji inaysan mamnuuc ahayn ilahay in la arkayo aayaddaa laga qaadanaya see looga qaadanaya nabiyullaahi muusa weydiistay rabbi arinii wax mustaxiiloon dhacaynin muuse rabbi ma weydiisan lahaa waa maya haddayba mustaxiil tahay dee rabbi waa u diidi lahaa soo ma arrinkaa ma dhacaye hay weydiin baa la odhan lahaa waa lagu diidi lahaa miyaa lagu diiday maya marka waxaa laga qaadanayaa rooyadu inay tahay mid markaa suurtoobaysa rabbina la arkayo wa qul waxaa tidhaahdaa yatajala allaahu alla waa muuqanayaa lilkhalqi khalqigu u muuqanayaa jahratan si cad oo loo wada jeedo kama lbadru kaafku waa xarfu jarmadun waa zaa'id kama lbadru ay kalbadri sida markaa dayaxuba u muuqdo kama lbadru ay kalbadri laa yakhfaa sidaa dayaxuba uusan u qarsoonayn oo loo arkayo ayuu markaa rabbina loo arkayaa wa rabbuka rabbiga ayaa awdaxo ka cadaan badan oo ka muuqasho badan dayaxa xagga aragtida loo jeedaa xagga aragtida la arkayo rabbi baa ka muuqasho badan walaysa bimawluudin rabbi mid la dhalay maaha walaysa biwaalidin mid wax dhalayna maaha walaysa shibhun shib macnaa almathiilu wannadiir ilaahay wax la midana lahu alla oma sugnaan shabiih lahu alla oma sugnaan tacaalaa waxaa sara maray almusabaxu allaha la nasaho oo ceeb oo dhan laga hufo ee allahaas ayaa markaa sara maray waqad yunkiru ljahmiyu qadu markay mudaaraca gasho waxay faa'iidaysaa taqliil iyo takhiir iyo taxqiiq hadda mawdican waa taxqiiq weeye lagama shakisna waa xaqiiqo oo wax dhaba weeye macnuhu ma ahan wax in yarbu markaasi diidaa maaha macnuu waxa weeyaan waa dhab waa xaqiiqo waqad yunkiru ljahmiyu jahmigu inkiraadda uu diidayo haadaa ru'yadani waa xaqiiqo wa cindana agteenna ayuu ku sugnaaday haddaan ahlu sunnana xadiiun xadiid xadiidkaasoo musarixun caddaynaya bimisdaaqi maa qulnaa ay bisidqi maa qulnaa hadalka aan sheegnay oo ilahay in la arkayo inuu run yahay xadiid baan uhaysanaa haddaan ahlu sunnana ayib xadiidkuna waa xadiidkan weeyaan rawaahu waxaa wariyey xadiidkan jariirun jariir baa wariyey waa jariir ibnu cabdillaahi albajali waxaa la ohan jiray yusufu hadihi اlumma waa ummaddan yuusufkeedii nin aad qurux badan buu ahaa ayib marka jariir ayaa wariyey wuxuu nabiga beeco kula galay nabi maxamed alayhi الsalaatu asalaam calى اnusxi likuli muslimin qof kastoo muslim ah inuu markaasi u nasteexeeyo ayuu kula galay beeco nabi maxamed alayhi الsalaatu asalaam wuxuu oranayaa jariir nabi maxamed ima arag ilaa tabasama nabigu waa dhoola caddayn jiray nin aad u caqli badan buu ahaa axaadiid taqriiban boqol ku dhow ayuu nabi maxamed ka wariyey alayhi salaatu asalaam xadiidkanna waa ka mid kow iyo kontonka hijrigana wuu dhintay rawaahu waxaa wariyey xadiidkan jariirun jariir ibnu cabdillaahi albajali ayaa wariyey asalkiisuna waa min alyaman min bajiila can maqaali muxamedin ay can qowli muxamedin moxamed calayhi salaatu wasalaam hadalkiisii ayuu ka wariyey waa xadiidku sheegaya inakum staruun rabakum xadiidkaas wey faqul waxaad tidhaahdaa mila maa kii oo kale ku hadal qaala uu rasuulku ku hadlay rasuulka arrinku uu sheegay oo ah ilahay in la arkayo adna saa u sheeg oo u aamin fii daalika arrinkaas oo ah ru'yada faqul waxaad ku qowshaa ood aamintaa mila ma ladii kii mid la mida qad qaala uu rasuulku yidhi fii daaka arrinkaas oo ah ru'yada tanjaxu waad liibaanaysaa oo waad guulaysanaysaaye arrinkaasi markaasi ku hadal axaadiista sheegaysa ee ilahay in la arkayo waa axaadiid mutawaatira axaadiid mutawaatira weeye ilahay in la arkayo qiyaamaha markaasi waa axaadiis mutawaatira oo saxaabo fara badan ayaa markaa nebi maxamed ka soo warisay alayhi الsalaatu asalaam abu hurayra ka mid ah abu musa alashcari baa ka mid ah jaabir bn cabdillahi baa ka mid ah ninkii naadimka watuu lahaa mima tawaatara xadiiثu man kadab wman banaa lilahi beyta waxtasab waru'yat shafaacat ruya ka mida marka ilahay in la arkayo ilahay in marka axaadiis waa axaadiis mutawaatira weeyaan ayib wuxuu sheekhu yihi raximah اllahu tacaala waqad yunkiru اljahmiyu ayضa yamiinahu wakiltaa yadayhi biاlfawaadili tanfaxu waqad yunkiru aljahmiyu xaqiiqa ahaan wuu dafiraa oo wuu diidaa aljahmiyu ninka jahmiga ah oo jahmi waddadiisa maray ayضa noqonay noqoshee mar labaade yamiinahu ilaahay midigtiisa ayuu diiday oo dafiray wakiltaa yadayhi ilaahay labadiisa gacmood mid kastaoo ka mida tanfaxu waxay bixinaysaa bilfawaadili deeq iyo khayr bay bixinaysaa halkana sheekh wuxuu inoo sheegaya raximah اllahu tacaala uu inoo sugayaa markaasi sifatu alyadayn ilaahay in loo sugo laba gacmood ayuu sheekhu marka halkan inoogu sheegayaa marka ilaahay in loo sugo yacni yad ama yadan in loo sugo nusuusta ayay ku timid qur-aanka iyo sunnada ayay markaa ku timid meelo fara badan iyo mawaadic fara badan ayay qur-aanku kaga soo aroortay laba gacmood ilahay inuu leeyahay bal yadaahu mabsuutataani yunfiqu kayfa yashaa ayib bal yadaahu mabsuutatan maa manacaka an tasjuda lima khalaqtu biyadaya labada gacmood wixii aan ku abuuray inaad usjuudda maxaad u diiday ayib kadalika waxaa tusinaya yani waxa weeyaan qowl llahi tacaala tabaaraka aladii biyadihi اlmulku ilahay markaa yad baa loo sugay axaadiidku xadiidkuna wuxuu tilmaamayaa ilaahay laba gacmood inuu leeyahay wakiltaa yadayhi yamiin wakiltaa yadayhi yamiin marka adiladaasoo dhan waxay noo sheegeysaa ilaahay inuu leeyahay laba gacmood inuu leeyahay nusuusta mar waxay ugu soo arortay yad iyadoo mufrad ah marna waxay ku timid iyadoo jamac ah marna waxay ku timid iyadoo markaa muhano ah keebaa rabbi loo sugayaa marka ma hal gacma hal gacan baa ilahay loo sugayaa ma labaa loo sugayaa ma gacmo fara badan baa loo sugayaa axaadiistu waxay noo sheegtay culimadu waxay isma diidayaan nusuustaasi isma diidayaan ilahay laba gacmood buu leh laba gacmood ayuu leh laakiin labada gacmood iyagoo laba ah ama shaygu isagoo laba ah marmar jamac waa laga cabiraa shaygu isagoo laba ah marmar jamac waa laga cabiraa oo carabiga waa la isticmaalaa qur-aankana waa ku timid meelo ka mid ah marka ilahi uu ka warramayey caaisha iyo xafsa sheekadoodii fi suurat taxriim faqad saqad quluubukumaa buu ilahay yidhi quluub waa jamac soo ma quluub waxay laga warramayen waxay ahaayeen caaisha iyo xafsa labay ahaayeen marka haddii muhano la cabiri lahaa wuxuu noqon lahaa faqad saqad qalbaakumaa labadiina qalbi baa iishay lama odhano quluub baa la yidhi caaisha iyo xafsana laba qalbi bay leeyihiin haddana quluub baa loo sugay marka waa mawdic loo jeeda muhane haddana jamac la cabiray marka way waa la isticmaalaa carabiga in markaas iyadoo laba loo jeedo in jamac la cabiro sida markaa qur-aankaba ku timid oo wax carabiga la isticmaalo weeye waxaa kaloo carabiga la isticmaalaa in markaasi la cabiro in la cabiro mufrad iyadoo muhane loo jeedo oo carabtu waxay yidhaahdaan ra'aytuhu bicayni ra'aytuhu bicayni hebel waxaan ku arkay ishayda muxuu ujeedaa labada indhood baan ku arkay buu ujeedaa samictuhu biudunii buu odhanaya dhegteedaan ku maqlay muxuuna ujeedaa labadeeda dhagood baan ku maqlay xataa luqaad kale waa la isticmaalaa waxaas anaa dhegteeda ku maqlay buu qofka odhanaya adoo ujeeda labada dhagood baan ku maqlay marka waxaad isticmaashay mufrad adoo ujeeda haddana muhane carabiga waa la isticmaalaa marka biyadihi mufrad bay ku timid waxaa loo jeedaa mufrad ba hala isticmaale muhana loo jeedaa muhane ayaa loo jeedaa mima mima camilat aydina jamac baa la isticmaalay muhana loo jeedaa bal yadaahu waa muhane marka ilahay laba gacmood buu leeyahay nusuustaa kale oo jamaca sheegaysa oo mufradka sheegaysana waa usluub carabi oo la isticmaalo iyadoo laba loo jeedo ama in jamac laga cabiro ama in mufrad laga cabiro culimada qaar odhanaya way jiraan jamaca la cabiray tacdiim baa loo jeedaa mawaadicda ilaahay markuu sheegayey gacanta uu jamac ka cabiray tacdiim iyo weyneyn baa looga jeedaa marka waa usluub carbeed weeye in markaa iyadoo muhane loo jeedo jamac la cabiro ama mufrad la cabiro marka isma diina iskama hor imaanayaan ilaahay laba gacmood ayuu leeyahay labada gacmood labaduba waa midig weeyaan wakiltaa yadayhi yamiin ilaahay labadiisa gacmood labaduba waa midig riwaayada sheegaysa shimaal sheegaysa culimadu waa daciifiyeen labada gacmood mid inay tahay shimaal bidix inay tahay culimadu way daciifiyeen marka qowlka saxda waxaa weeye ilaahay laba gacmood buu leeyahay labada gacmoodna labaduba waa yamiin weeyaan xadiisku wuxuu sheegayaa ina almuqsitiina cinda allahi yowma alqiyaamati calaa manaabira min nuur kuwa muqsitiinta oo cadaaladda sameeya ilahay agtii qiyaama waxay ku sugan yihiin min baro nuur ah ayib can yamiin raxmaan oo allaha raxmaanka midigtiisa ah wakiltaa yadayhi yamiin ilaahay labadiisa gacmood labaduba waa midig marka riwaayada sheegaysa shimaalka waa riwaaya daciifa weeyaan ahlu tactiilku way diidaan ilaahay in yad loo sugo oo waxay yidhaahdaan waa la awilayaa maxaa lagu awilayaa waxaa lagu awilayaa qudra lagu awilaya lagu awilayaa oo marka gacanta ilahay la shegay waxa la ohanayaa qudratullahi baa la sheegaya ayib haddaba mawaadicdan ay ku timid bal yadaahu ay ku timid maxaa odhanaysaa ma waxaa odhanaysaan bal qudratahu miyaa odhanaysaa ilahay hal qudru leeyahay waana bilijmac xagee geenaysaan marka soo waadix maaha haddaad tidhahdaan maya waxaan ku fasiraynaa yadda nicmaan ku fasiraynaa bal yadaahu maxaa ku fasiraysaan bal nicmataahu miyaad ohanaysaan ilahay nacamkiisa waa fara badan yihiin waasbaqa calaykum nicamahu daahiratan wa baatinah ilahay nacamkiisu aad bay u fara badan yihin wain tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuhaa ilahay nacamkiisa lama koobi karo marka yatanaaqaduun hadday taawiil wad haddii la maro yatanaaqad qofka dariiqadaa maraa wuu tanaaqud asagaas ka hor imaanaya isagaas ka hor imaanaya marka dariiqa saxda waxaa weeye ilahay laba gacmood buu leeyahay asagaana sheegtay saasaana loogu sugayaa naduuru maca alkitaabi wاsunati xayثu daara sida markaa selafku ay yidhaahdeen kitaabkii sunaha ayaan la soconaynaa meeshay aadaan ayaan markaa u raacaynaa sifat lyad waxay ka mid tahay min asifaat aلdaatiya sifaatka waxaa loo qaybiyaa sifaat daatiya wa sifaat ficliya sifa daatiya waa sifo ilaahay daatadiisa ah iyo sifa ficliya waa sifo ku tacaluqaysa ilaahay mashiiadiisa markuu doono ayuu sameeyaa sifa ficliya sida sifat lmaji ilahay inuu imaan doono ayib wajaءa rabuka wاlmalaku safan safa waa sifatu ficliya baa la yidhaahdaa ama sifat اlyad sifat اlwaj sifatu markaasi sifaatkaasi waxaa loo yaqaanaa sifat اdaat waana sifaatka aan mashiicada ilahay ku tacaluqin oo markaasi aan ka zuuleynin kuwaas waxaa loo yaqaana sifaat daatiya oo daatada ku lamaan ayaa markaa la yidhaahdaa wuxuu sheekhu yhi raximah اllahu tacaala waqad yunkiru ljahmiyu ninka jahmiga wuxuu diidayaa xaqiiqo ahaan yamiinahu ilaahay midigtiisa ayضa idnaa ayضa noqonay noqoshe wakiltaa yadayhi labadiisa gacmood mid kastaoo ka mid ah tanfaxu waxay bixinaysaa bilfawaadili khayr iyo nicmo ayay bixinaysaa gacanta ilaahay khayr bay bixinaysaa waxaana tusinaya xadiidkan yad llaahi yamiin اllahi mal'a ilaahay midigtiisu way buuxdaa laa yagiiduhaa nafaqatun nafaqo iyo wuxuu bixiyey ma nuqsaaminayso saxaa aleyli wاnahaar habeen iyo maalin waa shumaysaa khayr iyo wax bixin baa ka shumaya ilahay gacantiisa saxaa aleyli wاnahaar ara'aytu maa anfaqa mundu khalaqa asamaawaati wاlard wixii uu bixiyey ilaahay laga soo bilaabo markuu abuuray cerarka iyo dhulalka fainahu lam yaqdi maa fii yamiinihi wixii ilaahay gacantiisa ku sugnaa midig waxba kama nuqsaamin intuu waxaa yani xilligaas dhan wuxuu bixinayey wax yarna kama nuqsaamin ayib xadiiska imam bukhari muslim baa warinaya marka yamiin اllahi mal'a laa yagiiduhaa nafaqa ilaahay midigtiisu way buuxdaa nafaqo iyo wuxuu bixiyeyna ma nuqsaaminayo xadiid اlqudsigii macruufka ahaa wuxuu tilmaamayey haddii dhammaantiin awalkiinii iyo aakhirkiinii iyo insigiina iyo jinkiina haddaad dhammaantiin intaad bannaan istaagtaan aad ilaahay weydiisataan oo qof kastaba uu siiyo waxa uu markaa doonayo maa naqasa dalika mima cindii aw mima fii mulkii mulkigaygii waxba kama nuqsaaminayo marka gacanta ilaahay way buuxdaa wuxuu sheekhu yihi raximah اllahu tacaala wqul yanzl اljabaaru fi kuli laylati bila kayfa jala اlwaaxid اlmutamadixu ilى طabq اdunya yamunu bfadlihi fatufraju abwaab الsamaءi watuftaxu yaqulu alaa mustakfiru yalqa gaafira wmustamnixu khayra warisqa fayumnaxu rawaa daka qowm la yuradu xadiiثuhm alaa khaaba qowm kadabuuhm wqubixuu wuxuu sheekhu yihi raximah اllahu tacaala waqul waxaa tidhaahdaa yanzulu waxaa soo dega aljabbaaru allaha jabbaarka oo addoommadiisa khasba waxa uu doonayo ayaa soo dega ama aljabbaaru allaha sareeya alcaali allaha sareeya ayaa soo dega fii kuli laylati habeen kasta ayuu soo degaa bilaa kayfa kayf iyo qaab aan garanayno annagu la-aantii ayuu soo degayaa qaabka usoo degaya ma garanayno jala waxaa weynaaday alwaaxidu allaha keligiis ah almutamadaxu allaha la amaano oo muminiintu ay amaanaan allahaas waa weynaaday xagee kusoo degaa ilahay xagee usoo degaa ilaa abaqi dunyaa adduunka daboolkiisa ee ilaa sama dunyaa baa loo jeedaa samadan soke oo dhulka u dhow ayuu usoo degaa yamunu xaal alla uu bixinayo bifadlihi galadiisu b ilaahay bixinayaa fatufraju waxaa la furayaa abwaabu samaa'i samada albaabadeeda la furayaa lilijaabati in baryada la ajiibo wa tuftaxu waa la furayaa yaquulu alla wuxuu leeyahy markuu soo dego habeen kasta alaa mustakfirun ay alaa min mustakfirin mid dambi dhaaf dalbayaa mawjuudun ma jiraa mid dambi dhaaf doonaya miyuu jiraa oo yalqa markaa la kulma haafiran mid dhaafa mid doonaya in loo dembi dhaafo oo dembiga loo dhaafo miyuu jiraa wa mustamnixun miyuu jiraa ay alaa min mustamnixin mid minxa iyo cadiyo iyo siisma doona in wax la siiyo doonaya khayran wanaag iyo wa risqan risqi oo fa yumnaxu markaa la siiyo rawaa daaka rawaa daaka arrinkaa waxaa wariyey waa nusuulkaas ilahay inuu soo degayo waxaa wariyey qowmun qolaa warisay saxaabo wey laa yuraddu aan la radin xadiiثuhum xadiidkooda iyo waxay soo wariyaan lama radiyo likaratihim badnaanta ay badan yihiin darteed lama radiyo alaa khaaba waxaa hoogay qowmun qolaa hoogtay qoomkaasoo kadabuuhum ku beeniyey hadalka ay soo wariyeen saxaabada kuwa ku beeniyey way hoogeen waqubixuu waana la xumeeyey oo markaasi waa kuwa markaa maqbuuxiina wey kuwa noocaas halkan sheekh wuxuu tilmaamayaa sifatu nuzuul ihbaatu sifati nuzuul illahi tacaala ilahay in loo sugo inuu soo dego ayib inuu rabbi subxaanahu wa tacaala soo dego adila markaasi inoo sheegeysa waxaa ka mid ah xadiidka sheekhu uu tilmaamayo xadiidka uu tilmaamayo oo ah yanzil rabuna ilى الsamaءi الdunya fi kuli laylati xiina yabqa athuluث اlakhiir ilahay wuxuu soo degaa habeen kasta markaa saddex meelood thuluث markuu haro habeenkii saddex marka loo qaybiyo habeenkii meel ka mida markay dhimanta ayuu rabbi soo degaa ayib markuu soo dego rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu u soo degayaa ilaa abaqi dunya abaqu waxaa la yihahda waa qitaaga waa daboolka wey ayaa abaq la yidhahdaa marka hadda wuxuu ujeeda ilaa samaai dunya buu ujeeda lakin abaq buu cabiray abaq wuxuu oga cabiray lianna samadu dhulkay dabaq u tahay dhulkay dabool u tahay dhulka ayay dabooleysaa marka meeshuu odhan lahaa ilaa samaai dunya ayaa wuxuu ilaa abaqi dunya waana isku mid samadana waxaa dabaq looga cabiray liannahaa tuqai larda dhulkay dabooleysaa kalkhitaabay u tahay sida dabool oo kale ayib markuu soo dego rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu odhanayaa addoommadiisa isagoo la hadlaya hal min saa'ilin fa uciyah hal min saa'ilin fa uciyah miyuu jiraa mid wax weydiisanaya oo la siiyo ayib hal min mustakfirin fa akfira lah mid dambi dhaaf dalbaya miyuu jiraa oo markaasi aan ka aqbalo dambi dhaafka aan u dambi dhaafo miyuu jiraa rabbi baa saa odhanaya subxaanahu wa tacaala marka xadiidkaas weeye xadiidka tilmaamaya xadiidu nuzuul baa loo yaqaanaa culimaduna si gaara ayay u sharxeen ibnu taymiya raximah llahu tacaala sharax gaara ayuu xadiidka u sameeyey o sharxu xadiid nuzuul sharxu xadiid annuzuul nuzuulkaa rabbi loo sugayo waa nuzuulu yaliiqu bijalaalihi wa cadamatihi waa soo degitaan asaga markaasi munaasib u ah ma ahan midka makhluuq oo kale laakiin ahlulbidacu way diideenoo way awileen oo waxay ku awileen rabbi baa soo degaya maya rabbi ma soo degaya malag baa soo degaya malag baa soo degaya waxaa loogu jawaabayaa haddii ba ladiin sallimo inuu malag soo degayo miyay dhici kartaa malag inuu yidhaahdo hal min saa'ilin fa uciyah hal min mustakfirin fa akfira lah ma suurtoobaysaa waa maya malagu waa makhluuq khaaliq maaha waa makhluuq isagaa rabbigii u baahan marka ma oran karo malagu yaa wax weydiisanaya oon wax siiyaa yaa dambi dhaaf doonaya on u dambi dhaafaa malag ma oran karo malag ma oran karo qolo kale waxay maya amar baa soo degaya amarka rabbi baa soo degaya yanzilu rabbuna ay amru rabbina weye ayadna waa la mid oo waxaa laleeyahay ma amar baa haddaa markaa odhanaya hal min saa'ilin fa ucطiya hal min mustakfirin fa akfira lah ma amarkii baa odhanaya waa maya marka waxay noqonaysaa in la yidhaahdo rabbi baa xaqiiqatan usoo degaya kayfku usoo degayo garan mayno waxaa lagu soconaya hadalka imaam malik raximah اllahu tacaala nin baa weydiiyey imaam malik kayfa istawaa rabbuna calaa carshih rabbigeen sidee buu carshigiisa ooga sara maray su-aashaasu weydiiyey wuxuu ku jawaabay malik raximah اllahu tacaala alistiwaau macluum lafdiga istiwa waa macluum carabiga waa la yaqaanaa oo maxay tahay waxaa ka mid a macnaheeda calaa wartafac wuu saro maray alistiwaau macluum macnihiisi waa la garanaya luqa ahaan wاlkayfu majhuul rabbi siduu oga sareeyo carshigiisa waa majhuul kayfiyada garan mayno kayfiye way leedahay lakiin anagu ma garanayno waayo ilahay nooma sheegin kayfkaas iyo qaabkaasan oga sareeya ilahay ma oran mar hadduusan oran annana waa ka aamusaynaa wاlkayfu majhuul waaya wاlimaanu bihi waajib in la rumeeyo ilahay carshigiisa inuu ka sareeyo waa waajib wالsu'aalu canhu bidca in laisweydiiyo kayfa kayfa istawaa rabuna calaa carshina waa bidco tanna waa sidoo kale marka maxaad ohanaysaa rabbi inuu soo dego maxaad ohanaysaa nuzuul waa la yaqaanaa af carabiga soo degid waa la yaqaana af carabiga ayib laakiin walkayfu majhuul rabbi si usoo dego waa majhuul bay naga taha noomuu sheegin qaabkaasan usoo degaa ilahay ma oran majhuul bay naga taha kayfiye way jirtaa alla kayf waa loo sugayaa laakiin ma garanayno kayfkaa nooca uu yahay kayfa majhuul majhuul bay naga taha ma oran imaam malik walkayfu macduum ma oran kayf ma jira ma oran ee muxuu yidhi walkayfu majhuul jaahil baan ka nahay garan mayno ayib waliimaanu bihi waajib in la rumeeyo ilahay inuu soo degayo waa waajib waay asagaa sheegay waliimaanu bihi waajib wasu'aalu canhu bidca in laisweydiiye sidee buu rabbi usoo degaa carshigiisi ma soo baneeyaa yani waxaa weeyaan yani su-aalaad fara badan bay isweydiiyaan haddaan sugno oo dhan rabbi habeen kasta waa soo degaa waxayna caalamkii isku ululail maaha isku mid maaha oo markay halkan u tahay ulu ululakhiir markay joogaan halka anagu aan joogno meelo kalea jiro waabu u baryey oo ulu ba aan joogin kuwo kalea markaasi habeenkii markaasi usoo galay marka uluk waa iskhilaafsan yaha caalamkii marka sidee baa lasku waafajinayaa waxaa la ohanaya waxaasi waa kayf kayf baad raadinaysaa walkayfu majhuul kayfkuna waa majhuul garan mayno looma sheegin ka aamus soo waadix maaha su-aalahaas o dhan kugu wareegaya ka gaabso laguma dirin waxaa laguu diray rumee ilahay inuu soo dego bas intaa u dah ayib markaasaad suni noqonaysaa man huma suniyu waa midka sunada nebi maxamed alayhi salatu slam raacaya marka walkayfu majhuul waliimaanu bihi waajib wasu'aalu canhu bidca in laisweydiiyo kayfka usoo degana waa bidco weeyaan marka dariiqaasaa la marinayaa sifaatkaas dhammaantood dariiqaasaa la marinaya maadaama ay sugan tahay oo ay haabit tahay saasaa loo rumaynaya ayib marka fatufraju abwaabu الsamaai wa tuftaxu samadii albaabadeeda la furaya oo xadiid baa sidaa u sheegaya in markaa samadii la furayo ima axmed baa warinaya min xadiidi cabdullahi bn mascuud wuxuu ohanaya ida kana ثuluثu leyl baaqi yahbit اllahu ilى الsamaءi اdunya uluثu leyl akhiir markay tahay ilaah baa samada dhow usoo dega uma tuftaxu abwaabu الsamaai samada albaabadeeda la furaya baryadii baa la ajiibaya uma yabsitu yadahu yabsitu yadahu ilahay gacantiisu fidiyaa fayaquulu hal min saa'ilin yucطaa su'lah war cid markaasi wax weydiisanaysa oo la siiyo wuxuu weydiisanayay miyuu jiraa falaa yazaalu kadalika xataa yaطluca alfajr ilaahay sidaa kama zuulayo inuu leeyahay ilaa waagu u beryo saasuu leeyahay marka waa fursad waa jaanis weeyaan yani ay tahay qofku inuu markaa ka faa'iideysto ilahay waxbuu bixinayaa yani addoonku wuxuu siiyo wuxuu weydiistu siinaya isagii baa le hal min saa'ilin fa ucطiya yaa wax weydiisanaya on siiyaa marka inuu qofku xilligaa ka faa'iideysto waxa weeyaan waa jaanis aad iyo aad markaasi qaali ah weeyaan dad badanna kama faa'iideystaan ilah waxaan weydiisanaya inuuna waafajiyo inaan markaa ka faa'ideysano wuxuu sheekhu yii raximah اllahu tacaala waqul waxaad tidhahdaa yanzulu waxaa soo dega aljabaaru jabaar macaani badan baa loo isticmaalaa waa ism min asmaa illah waa magac magacyada ilahay ka mid aljabaar waxaa ka mid a marka macaanadi lagu fasiray yajbiru cibaadahu addoommadiisuu kabaa addoommadiisuu caawiyaa masaakiinta ayuu caawiyaa waxaa kaloo lagu fasiray aljabaar waa addoommada addoommadiisu ku khasbaa waxa uu doonayo waxa isaga uu doonayo cidna ma khilaafi karto kuu doono wuu dilayaa ma diidi karo kuu doono caafimaad buu siinayaa kuu doono faqiir buu ka dhigayaa kuu doono caafimaad buu siinayaa kuu doono hani buu ka dhigayaa yajburu cibaada isagaa khasba suu doonuna markaasi mariyaa waxaa kaloo lagu fasiraa aljabaar alcaali almurtafic allaha sareeya waqad yunzi waqul waxaad tiraahdaa oo waxaad aamintaa ood rumaysaa yanzilu اljabaaru allaha jabaarka oo sareeya wuu soo degaa fii kuli laylatin habeen kasta wuu soo degaa bilaa kayfa kayf annagu aan garanayno la-aantii buu usoo degaya marka kayfkii ilahay kayf buu usoo degaa laakiin annagu garan mayno war kayf majhuul jala waxaa weynaaday alwaaxidu allaha waaxidka waaxidu fii cibaadatih waaxidu fii asmaa'ih waaxidu fii sifaatihi waaxidu fii rububiyatih allahaas ayaa markaasi weynaaday waaxidkii almutamadaxu la ammaanayay yaa ammaanaha addoommadiisa mu'miniinta ayaa ammaanaya aladii yamdaxuhu lmu'minuun wayuhnuuna calayh ayb ilaa abaqi dunyaa wuxuu usoo degaa ilaa abaqi dunyaa adduunyada samaa dunya ayuu usoo degaa samada adduunyada usoo degaa daboolka adduunyada oo loo jeeda samaa dunya yamunu xaal markaasi uu bixinayo ilaahay bifadlihi galladiisa galladiisuu bixinayaa oo addoommadiisu ku galladaysanaya fatufraju waxaa la furaa markaasi abwaabu samaai samada irdaheeda iyo albaabadeeda la furaa wa tuftaxu waa la furaa lilijaaba yaquulu alla wuxuu odhanayaa alaa mustakfirun ay alaa min mustakfirin miyuu jiraa mid dembi dhaaf dalbaya alaa min mustakfirin mawjuudu weeye miyuu jiraa mid dembi dhaaf dalbaya hadduu jiro yalqa wuxuu la kulmayaa haafiran ay rabban haafiran rabbi dembigiisa dhaafa oo u dhaafay ayuu la kulmayaa hadduu jiro xilligaas mid rabbigii dembi dhaaf weydiisanaya wuxuu la kulmayaa rabbi dembigiisa dhaafaya wa mustamnixun ay alaa min mustamnixin minxadu waa deeqda weeye ayib minxa waxay noqonaysaa waa deeqda weeye marka mid deeq doonaya miyuu jiraa alaa min mustamnixin khayran khayr in la siiyo iyo wa risqan risqi in la siiyo mid doonaya miyuu jiraa oo hadduu jiro fa yumnax markaa la siiyo ayib xadiiska markaa tilmaamaya sheikhu rawaa daka waxaa soo wariyey arrinkaas arrinku waa kee in ilaahay uu soo degayo waxaa markaa soo wariyey qowmun qolaa soo warisay waa nusuulkaas ilaahiga waxaa soo wariyey qowmun qolo qoladaasoo laa yuraddu aan la diidin oon la radin xadiiuhum xadiidkooda xadiidkay soo wariyan lama radiyo saxaabada ujeeda saxaaba fara badan ayaa soo warisay oo markaasi tilmaamaya dhammaantood xadiidka ay soo wariyeen ilahay markaa inuu soo dego subxaanahu wa tacaala ayib alaa khaaba waxaa hoogay qowmun qolaa hoogtay qowmkaasoo kadabuhum saxaabada ku beeniyey axaadiis soo wariyeen kuwa saxaabada ku beeniyey oo yihi rabbi ma soo dego kuwaas way hoogeenoo way halaagsameen adduunya akhraba ayib wa qubixuu waana la xumeeyey oo kuwa radinaya waxay ku radinayaan waxay leeyihiin waa axaadiis aaxaada weeye maadaama aaxaad uu yahay aaxaad caqiido looma deliishado caqiido looma deliishaday leeyihiin marka waa madhab baatila weeyaan waa qolo caqligooda iyo hawadooda marka ayagu raacaya wixii caqligooda la fiicanna diin bay ka dhiganayaan wixii caqligooda ka hor yimaadana way diidayaan axaadiis mutawaatir ah oo saxaabo fara badan waxaa markaasi ay soo wariyeen oo ayana markaasi ay ka soo wariyeen taabiciin fara badan oo markaa jiil can jiil lasoo kala wariyey ba waxay leeyihiin waa axaado lama aqbalayo caqiido looma deliishanayo marka waa madhab baatila weeyaan madhab ahlusunna waljamaca waxaa weeyaan xadiidku ama aaxaad ha ahaado ama mutawaatir ha ahaado mar hadduu sugan yahay xadiidku in markaa loo deliishanayo caqiido iyo markaasi axkaam labaduba halkaa inoo joogo wallahu aclam